bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ninfayla ka dhawaada warkaana hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaana isinka dhegidotayba baa ku mid ahaa madaxweyne farmaajo oo fariinandiray guddiga afaraad ee af soomaaliga madaxweyneyaalka maamul goboleedyada iyo midowda musharaxiinta oo kulan socda golaha wadatashiga qaran oo la kulmay guddiga doorashooyinka guddigii doqii hore ee muqdisho oo war ku saaray xaaladda magaalada beledweyne soomaaliya iyo etoobiya oo ku wada hadlay la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka puntland oo la kulmay madaxda w f b iyo bangiga adduunka akhbaaraadka banaanka miinumumba baa ku mid ahaa dowladda turkiga oo beeniyey iniyo xarumo sameeya sagaxootiga magangeliyo doonge waahaminimo asning ee wataraadinaya hooyda ay tataardan ee kabeeg inta labaatiyo sideeda bilisiyedaade lamada kun labaatiyo kowda intaasna ma baahana qodobada warkaanaha ninka door karoonaatin inis diyaariyayogio faahfaahsana hamiin feer dhegeystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku qeybgalay munaasabada munaasabada laka howlgeliyay guddiga afaraad ee af soomaaliga ayaa tilmaamay in muhiimadii lata turxaanbixinta ilaalinta iyo horumarinta afkaha iyo dhaqanka soomaaliyeed maadaama udubdhaxaad iyoyin midnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ayaa dul istaagay halgankii dheer ayee lahamarayay qaabeynta iyo qoridda af soomaaliga oo ku warbi tillaabooyin hortabinta tillaabooyinka hortabinta leh oo iyo dowladii anqaadi dhanka horumarinta afka dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed ummado soomaaliyeed yamibaya kasuntanyana dadka adagka afka iyo dhaqansho miila dalal badan oo dunida la gumaysadii iyo kumid ah ee laku bedeli afsho iyo dhaqansho afkana maybo ee dhaxalka qiimo badan oo iyo jiilala iniska gudbiyayaan waa ammaanaya tah in la ilaaliyo horumarnimada hornimada yeeri madaxweyne farmaajo madaxweynaha mayba kalous xusay in hirgelinta farta soomaaliga la kabiyey dadaal maskax iyo maal badan waana waana uso kala dardaaramay guddiga af soomaaliga iniyo sii ambaqaadan dadaaladaas hormuudna naqdan ummada soomaaliyeed horumarinta iyo adeegsiga afka soomaaliga dowladda maybaya dadaal badan iyo kabiidaysadii lan horumariyo lahaay afka dhaqanka iyo suugaanta taasoo una haku bilaawna taasoo una ha ku bilawnay ini unarieta hangnagna goobogii la ka shaqeeyo lahayo hirgelinta iyo horumarintiyo ooyo kumidayin tiyaatarka unageeka roogna yeri iyo madxafkii qaranka oo una reed andhisni yeri madaxweynaha munaasabada hamiba ka qabsoontay tiyaatarka qaranka waana mibah ku qeyb galay xubnu ku tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir marwo basma caamir ma axmed guddoomiyaha akademiyadda akademiyad goboleedka af soomaaliga maxamed daahir afra guddoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta cabdiqaadir nuur xuseen xubnaha guddiga afaraad ee af soomaaliga maarayaha golahaas murtida iyo madadaalada qaranka awaan cabdiqaadir cabdi yuusuf iyo marti sharaf kale gelinkii dambe geeka yamibah kulun kulun kuweeladay magaalada muqdisho madaxweyneyaalka dowlada dowladaha ee xubnaha ee dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha midowda musharaxiinta kulunka yamiba lan ku hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo qaaree qaarasho bilowday iyo doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka oo dhowaan bilowda doonta madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladaha ee ero xubnaha midowda musharaxiinta yamay bayo isdhaafsadeen aragtiyo shaladuun oo ku saabsan qabashada doorasho xur iyo xalaale midowda musharaxiinta yamiba madaxda dowlad goboleedyada iyo gudbiyana cabashadiio ku qaban habraacyadii doorasho oo shalay iyo hasaareen golaha wadatashiga doorashooyinka kulunka yamiba uu saakeedaya hila geeka midowda musharaxiinta sii cad iyo ku horjeysadeen habraacyada doorasho oo golaha wadatashiga doorashooyinka iyo hakubahi kaasoo yo ka sheegeen inay usahaye koox awooda doorashada kala wareegan dowlad goboleedyada golaha wadatashiga qaranka yamiba geeka kulan laweeladana guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo kuwada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo horgelinta habraacyadii shalay iyo hasaareen golaha wadatashiga qaranka kulanka yamiba shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble yamiba laiska afgorday in la dardargeliyo doorashooyinka waana la hirgeliyay habraacyada guddigiio hasaareen ra-iisul wasaaraha dalka yamiba usa weheliyayana madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo dhanka kale kulanka lanku laweeldhaday guddiga xaqiijinta qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee goliyaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona xaqiijiyeen in golaha wadatashiga qaranka iyo go-ay ku go-anta xaqiijinta matalaada haweenka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yamiba weli ee taatoo ka casan kuriyad markii xalaya ciidamaha la magabaciyay badbaadada hiiraan iyo qabsadeen xarunta iyo ka shaqeeyeen maamulka gobolka gudoomiyaha gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir waa naxay duqi muqdisho taabit cabdi maxamed iyo qoraal hasaari yamiba use ka sheegay in xaaladda ka jarta beledweyne iyo ambaahanta in laka hadlayo heliisa iyo gogol nabadeed sidoo kale taabit yamiba usa yamiba use dhammaan umad dhammaan use inta qusayta arrintunka jarta ee hiiraan anka baaqay inuu xaliyan xiisada ku jarta magaalada beledweyne islamarkaana arrintaasi la siiyey mudnaan si lindiira heliis wadajir dadweynaha dadweyne fara badan oo niiskabahi xaafado ka tirsan beledweyne yamiba iyo dhakana banaanbaha iyohan ku horjeedan safar la sheegay in beledweyne ka seedow madaxweynaha maamulka hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe wadooyinka magaalada yamiba iyo la dhakaya ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga dowladda federaalk soomaaliya waamiba wadooyinka qaar iyo iinaxaano shal xiran iyadoona meelaasay ka suganyey madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageeda dhinaca kale taliyaha ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya genaraal odiwa yuusuf raage oo howlo shaqan rooga dalka etoobiya yamiba uusa magaalada adis ababa uuse kala kulamay dhijay dalkaasi burhanu jaalu kulanka lamada taliya yamiba useyoku kuwada hadaleena iskaaladowka lamada dal ee dhinacyada amniga sidii lan adkayi lahaayey maadaama dowladda soomaaliya iyo etoobiya dagaal kala jiraan ururka al-shabaaba sida iyo baahidii warbaahinta dowladda etoobiya yamiba laka sheegay in arrimaha anku muhiimsanaayo ee lakuwada hadliyeeta sidii soomaaliya in diiri lahayti iska filnaasho dhiniga ciidamada etoobiya yamiba iyo soomaaliya ku roogay boqolaal askari oo ka howlgala magaaga amisom islamarkaasna ciidansha dowladda ku taageero dagaalka lakala jara ururka al-shabaab waanamiba etoobiya waanamiba intiyo badan iyo ka sugayana deegaanada gobolada baay iyo bokool iyo hiiraana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash yamiba xarunta madaxtooyada usuka kaabilay madaxda hay-adda w f b ee gobolka geeska africa master majel donford iyo wafduusa hogaamiyay kulanka yamiba ku qeyb galeen qaar ku mid a golayaasha wasiirada agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland madaxda w f b ee soomaaliya iyo xafiiska w f b ee puntland waanami balan ku hadlay arrimaha bidni-aadinimo ee ka jara puntland iyo sidii gacan unkujeysada lahaayeen axmed cismaan cilmi karaash madaxweyne ku-xigeenka puntland yamiba sidoo kale use qaabilay madaxda bangiga adduunka ee soomaaliya marwo christian stephen iyo wafdaya hogaamiyaasi oo ku socda bangiga adduunka qeybtiisa taageerada siyaw soomaaliya kulanka lamada dhinac yamibayo koox kuqiibyamiba qiib ku hayeen xubno ku tirsan golaha wasiirada puntland waana miba laska laga gorofeeyey mashaariicda bangiga adduunka ee ka taageera puntland gaar ahaan taageerada shaqaalaha dowladda iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee puntland oo bangiga adduunka usoo qeyb ku qeyb qaadadawa guud ahaan dhegeystayaal miba meel warkaas mudaratamo idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo hatana akhbaaraadka banaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga iyo beenidii warar sheegaya in dowladda ingiriiska iyo qorsheeyaha ayta iniyo ka sameeyeen xarumo magangeliya qaxootiga afghanistan gudaha dalka turkiga bayaan hogayaha saartii iyo miba wasaaradda ka sheegtay in wararka ka saabsan sameynta xarumo noocan oo kale ah iyo ku turjumaan runta iyadoona hustii iniyo injarna codsi rasmi ah dalal kasta oo lahanku jeedi ilaa iyo hadda suurtagalna ma e ini un aqbalna xitaa haddii cosi noocan oo kale lahniinku sameeya arintun iyo eertay wasaaradda ahdiiyamiba madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan use sheegay sheegay ero madaxweynaha golaha yuroba jarles majel in turkiga uusan qaado korna mas-uuliyadda dalalka yurub ee ka saabsan qaxootiga afghanistan guud ahaan dhegeystayaal miba inta halka gebagabeynay warkii habiinimo idaacadda raadiyo baydhabo ah ano maxamed bare sinsaar wanaagsan dariirsiyahay dhanka farsamo miba in fadhiyay nuur xaaji aadan iyo ano maxamed dhanka farsamada ayay in fadhiyay intii warkun warnimada aanu kulmana miba sin kutabana sidaas iyo ammaanaada